ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta daafuray barnaamijka badmaal oo diiradda saaraya taageeridda bulshooyinka xeebaha iyo horumarinta maareynta kalluumeysiga ee guud ahaan dalka barnaamijkan ayaa door ka qaadanaya isku xirnaanta iskaashitooyinka kalluunka si ay uga faa'iideystaan kheyraadka baddeenna hodanka ah eegaaga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa sheegay in mashruuca badmaal ay ka faa'iideysan doonaan kumanaan ka tirsan kalluumaysatada soomaaliyeed islamarkaasina dib u dhis loogu sameyn doono kaabayaasha muhiimka u ah kalluumaysiga dalka badmaal ma aha project meel cidlo ah dee keligii ku xidhan ma aha waxay example u tahay waxa aan rabno inaan ajiif garayno iyo waxa aan doonayno insha allah hadda iyo mustaqbalkaba inaan qabanno waxay example u tahay initiativeska aan taarget garaynayno inaan nolosheenna ku bedelo waxyaaba badan oo nolosheenna ay tahay inay transform gareeyaan ayay ayaa jira tanaana kow ka ah sidaa darteed mashruucani wuxuu xaqiijinayaa vishinkeenna aan ku soconno oo ku iman doona haddii ilaa idhaahdo national transformation planka ama n t p ga aan wadno haddii ilaa idhahdo in fara badan oo hore waana waxyaabaha ay tahay mar walba inaan isha ku hayno ayaan qorannay strategies aada iyo aada u qurux badan detailed planes ayaan degsannay oo ayagana waa wanaagsan waxaan aruurinay report fara badan kadibna intaan isku darnay baan shelfiska gelinay ayada oo aan intaas aan kaga hadnay marka oo aan laga faa'iidaysan tan waxaan rabnaa markaa iyada oo la raacayo brogramkaas n t b inay tii ka duwanaato barnaamijka badmaal ayaa muhiim u ah isku xirnaanta iskaashitooyinka kalluumaysatada kuwaasi oo hadda wixii ka dambeeya helaya garab istaag dowladeed